degmada xiingalool ee gobolka saraaga ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha xarun caafimaad oo hab iskutashi dhowaan looga bilaabay degmadaasi si bulshada magaaladaasi ay u helaan adeegyo caafimaad oo ku filan kulanka waxaa ka qayb galay odayaal dhalinyaro haween maamulka degmada iyo waxgarad kale duqa degmada xiingalool mustafa ciidiid ayaa ka warbixiyay baahida loo qabo hirgelinta xaruntan caafimaad isbitaalka cusub ee degmada xingalool runtii cusbitaalkan sida laga sheekeeyey waa cusbitaal lagu bilaabay iskutashi bulsho waxaana bilaabay oo aan si gaar ugu mahadcelinaynaa dhallinyarada iyo waxgaradka iyo haweenka deegaanka xingalool ama degmada xingalool meel fiican buu runtii marayaa oo maaragtay uu soo gaadhay runtii waa uga mahadcelinaynaa waxaana la rabaa in maaragtay laga wada qayb qaato insha allah haddii la haydno cusbitaalkan cusub wuxuu ka mid yahay baahiyaha ka jira degmada runtii sida laga sheekeynaya haddeer waa maaragtay waxaanu u baahannahay ama baahiyaha ka mid a xagga caafimaadka marka laga hadlo in xarumaha caafimaadku ee degmadu ay yaryihiin sida laga sheegayna laba xarumood oo kale ay yihiin msg hal cusbitaal runtiina kan baahi weyn loo qabo runtii fikirkii iyo maaragtay iskutashigii lagu bilaabay fikir muhiima buu ahaa wakhtigeedan ku soo aaday waxaa la rabaa marka hadda meel buu marayaa in maaragtay halkaa maaragtay laga sii wado oo maaragtay sidii aynu u dhammaystirannahay kow marka u horreysa bulshadu ay maaragtay maadaama iskutashiga iyadu ay bilowday waxaa la rabaa in iyadu maaragtay iskutashigaan aynu xoogga saarro oo dhammaanteen aan ka wada qayb qaadanno haddii laha idmo sababtooba waxaynu u baahannahay caafimaadku waa nolosha koowaad weeye waana baahi deegaanka ka jirta oo taagan maaragtay aynu u baahannahay marka saa darteed waxaa la rabaa shacabweynahan fariintaan u dirayna waxa weeye reer xingalool marka hore in maaragtay laga wada qayb qaato oo dadka muxsiniinta ah kuwa dibadda jira kuwa magaalooyinka jooga oo dalka jooga iyo kuwa miyiga joogaaba inay ka wada qayb qaataan xubnaha ka qayb galay kulanka oo warbaahinta la hadlay ayaa codsaday in lagala qayb qaato dhammaystirka xarunta caafimaad oo ay baahi weyn u qabaan bulshada xiingalool
waxaan leenahay xaruntaas aad aragtaan bulshada reer xingalool baa si iskaa waxu qalabso ah ku bilaabay heerka ay maanta maraysana geeyey waxaan idinka rabnaa ooaan idinka rajaynaynaa inaad fariintayadu way idinsoo gaari doontaaye aad uga soo jawaabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan xaruntani waa xarun caafimaad waxaa ka faa'iidaysan doonaa degmada xingolool oo ah degmo weyn oo bii ah waxaa ka faa'iidaysan doona dhammaan deegaanada xingolool ku hareeraysan amaba labiyo toban deegaan waxaa sidoo kale ka faa'iidaysan doona guud ahaan gobolweynaha sanaag puntland iyo soomaali oo dhan ugu mahad celinayna marka hore ilaah subxaana wa tacaala marka xigana hawsha tan ciddii gacanta ku haysay baannu u mahad celinaynaa oo u badan oo runtii ah dad dhallinyaro ah iyo hooyooyinkan nala jooga anugu xoogaal baanu ahaayo hawshaasi oday gacan kama geysan laakiin maanta meesha ay soo gaartay waxaa la rabaa dee inaynu ka qaadno keliya dee hadal intii la odhan lahaa waa la yidhi baaq intii la odhan lahaa waa la yidhi anugu keliya waxaan ayidayaa baaqii halka ka baxay oo guddoomiyaha degmadu inoogu horreeyey iyo odayaashii kale iyo xildhibaanada iyo hooyooyinka iyo odayaashaba waxa la qabaa baaqii keliya waxaan adkaynayaa innaga barnaamijkani wuxuu ku fiican yahay reer xingabool baan nahay wixii aynu u kacno waa dhismayaan anugu hortijan waxaan ka qabaa meeshan inay dhismayso waxyaaba badanoo isku tashi saasoo kale loogu kacay waxay ku dhismeen wakhtigii la malaynaya wakhti ka horreeya ayay ku dhismeen marka anigu waxaan ka qabaa rajo fiican inay markay fariintan dhegaystaan dadka reer xingalool iyo dadka ku xidhanba iyo dadka soomaaliyadoo wanaagga jecelba inay hawshan markay arkaan ay qaybta ay leeyihiin ka qaadan doonaan anugu rajadaasaan qabaa meeshana waa dhismaysaa waa hagaagaysaa sidaynu ka rabna iyo adeegga rabta bay bixin doontaa waan rajo fiican baan ka qabaa anigoo ah maxamed warsame cali waxaan joognaa goobta cusub oo iskutashi ku timi oo caafimaadka cusbitaalka cusub oo dambe oo dhallinyarada xingalool gabdhaha odayaasha dhammaan ahaan maamulkeeda intaasu iska kaashadeen oo bilaabeen baanu joognaa galabta xaruntii ruuxeeda iyo cusbitaalkee baanu joognaa waxaan ka hadlayaa marka baahiyada la qabo qaadaynteeda iyo qorshaynteeda iyo sida looga howlgelayo maran soomaalidu waxay tidhaahdaa isku tashadii tale ma waayo isku tashadii xoole ma waayo macnaha aan soo jeedinaya waxay tahay arrinta iyadaa markaynu isku tashanno oo dhaqaaxaga hantida xoolo nool iyo business iyo dhinac kasta ka eegno hay-adaha ummadda taakuleeya iyo wasaaradda caafimaadka oo puntland iyo dadweynaha reer xingalool oo miyi iyo magaalaba ka kooban maca qurbajoobta waxaan u soo jeedinaynaa hawshan taagan oo caafimaadka ku saabsan oo baahidu keentay oo xingalool ay noqotay biyo magaalo weyn noqotay oo u baahan in daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada iyo ceelasha saddexdaas waa lagama maarmaan in la helo iyadoo u madax bannaan oo aan baahi ku filan la helo intaas ka kooban sidaa darteed waxaa bilaaban galata waa caafimaadkii oo cusbitaalkii labaadah xingalool u ah sidaa darteed waxaan doonaya soo jeedinayaa maca qurbajoogta maca deegaanka maca miyi iyo magaalo in laga wada qayb qaato xaruntan caafimaad ee bulshada isku tashi ku dhisayaan ayaa haddii lagu guulaysto hirgelinteeda waxaa ka faa'iidaysan doono bulshada degmada iyo in ka badan laba iyo toban deegaan oo hoos taga degmada xiingalool ayna ka jirto bahay caafimaad